بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين بأن يقدم لكم هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان mawduuca aynu ka warramaynaa in sha allahu tacaala waxa uu ku saabsan yahay alwalaa walbaraa الشيخ الفاضل عبد الكريم حسن حوج والآن نترككم مع المحاضرة
wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi illahu falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع aynu ka warramaynaa in sha allahu tacaala waxa uu ku saabsan yahay alwalaa walbaraa mawduucaas ama khaasatan weliba hadalka waxaynu usii badinaynaa gaalada in laga beri noqdo oo la necbaado oo aan laga weli yeelan oo la jeclaan anwaacda muwaalaadka kalena aan waxba laga siin albaraca waxay macnaheedu tahay in cid markaa waxawa laga beri noqdo oo laga fogaado marka waxay laasimsanaysaa colaadda gaalada la la necbaanayo ee lala colloobayo ee marka waxa weeye diintooda iyo waxay la gaarkayeen oo dhan la khilaafayo ilaahay wuxuu inagu waajibiyey in ciddii iimaanle laga weli yeesho oo la jeclaado oo la xidhiidhiyo oo loo gargaaro oo xaqa markaysagaa lagu kaalmeeyo gaaladana waxa la xaggooda waxaa laynaga waajibiyey in la necbaado oo lala colloodo oo aan la ateecin oo la maqlin oo waxay la gaar yihiin aan lagu raacin iyagii aan la shabihin xaggooda aan loo iilan aan la garab siin oo iyaga loo gargaarin markay muslimiinta iyo gaaladu is hayso baabkaas waxaa ku soo aroortay adilo badan aayado iyo axaadiis intaba le fara badanna ilaahayna waa inoo diido waa inaga reebay inaynu gaalo ka weli yeelanno aynu jeclaanno aynu u iilanno aynu maqallo adeecno aynu iyaga u nusrayno u gargaarno aynu waafaqno ashyaadaasoo dhan waa laynoo diiday ilaahay waxa uu yidhi laa yattakhid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duni lmu'miniin muminiin ay jecel yihiin mu'miniinta ka sokow ka dhigan oo ay u gargaarayaan oo ay garab siinayaan yayna ka dhigan waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ila an tattaquu minhum tuqaah aayadda qaybta hore waxaa ku soo aroortay reebis laynaga reebaayo o laynoo diidayo laa yattakhid waa nahyi nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn shayga la reebay inuu xaaraan yahi u keensanaya waxaa lasii raaciyey waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ila an tattaquu minhum tuqaah ku kastoo sidaas sameeya oo gaalada ka weli yeesha bimacnaa jeclaada ama u gargaara ama iyaga adeeco maqla ama garab siiya marka muslimiin iyo gaalo ay joogto gaalada u hiiliya xagga ilaahay waxba kagama sugna ilaa an tattaquu minhum tuqaah bimacnaa inay gaalada idinka xoog badan tahay oo aad ku hoos nooshihiin oo meelay haalib ku yihiin aad joogtaan oo dabeedna markaa hadallo yacni aad doonaysaan sharkooda inaad kaga badbaadaan aad tidhaahdaan hadalladaasna waxa weeye waxa waa taqiyo waa hadallo ay dhiigooda ku dhowrayaan mu'miniintu laakiin ma odhanayaan marnaba diintiina ayaanu jecelnahay ama diintiina wanaagsan ama waxaa ku sugantihiin baa xaq ah marnaba ma odhanayaan inay xaddul ikraah gaadho oo la dirqiyo qofkaas oo laga yeedhsiiyo mooyaane shuruuddii ikraahuna dhammaystiran tahay ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaani taa isagu waxa weeye waa laga soo reebay oo wixii odhah ama ficil ku saabsan qofka haddii lagaga yeedhsiiyo qalbigiisii si aanu isbedelin oo iimaankii ku xasiloon yahay shuruuddii dirqistuna dhammaystiran tahay loo qaban maayo wuxuu kaloo ilaahay marka uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin kuwa iimaanka ina yuhuudda iyo kiristaanka awliyo qaar ay isu gagaartaan iyo qaar ay isjeceshiin ha ka dhiganina yuhuudda iyo kiristaanku iyagaa qaarkoodba qaarka kale u yihiin gargaarayaal iyo qaar ay isjecel yihiin oo markay muslimiin marka ay joogto iyo iyo iyaga ay joogto way isu wada gargaarayaan iyagu waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ku kastoo ka weyeesha oo gaaladii markaa jeclaado u gargaaro waafaqa oo iyagii raaca iyaguu ka mid yahay ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin ilaahay ma hanuuninaayo duulka daalimiintae xadgudbay hanuunin maayo ka sidaa sameeye tawalliga la yimina isaguna waa daalim oo waa xadgudbaa laga fahmayaa waa waciid markaa daran waman yatawallahum minkum fa innahu minhum mar haddii la yidhi iyaguu ka mid yahay waxay ku tusinaysaa haddii la yidhaahdo xagga diintu uga mid yahay iyo iyo haddii la yidhaahdo xagga ciqaabta iyo dhaleecaynta iyo waciidku kala kaga mid yahay haddii la yidhaahdaba waxay noqonaysaa mid waliba waciid daran muwaalaadkuna sidaynu dib ka sheegi doono labada qayboodba waa leedahay qaybu qofku ku gaaloobayo diinta kaga baxaayo iyo qayb markaa faasiqnimo ah oo aanu kaga baxaynin qofku diinta labada qayboodba waa jiraan marka marka qaybta gaalnimadaa la sheegayo fa innahu minhum ay minhum fi lkufr xagga diinta iyo gaalnimadu kala mid yahay waa markuu nooc gaalnimo a la yimaado laakiin nooca gaalnimada ka sokeeya markuu la yimaado waa faasiqnimo xagga madamada iyo cuquubadu kala mid yahay siday culammadu sheegeen wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin kuwa iimaan kale waa ka yeelanina gaalada awliyo mu'miniinta ka sakow aturiiduuna an tajcaluu lilahi calaykum sulطaana mubiina ma waxaad rabtaan ilaah inaa u yeeshaan yacni xujo iyo gar marka inaa u yeeshaan miyaa rabtaan bimacnaa daliil aa ciqaab ku mutaysanaysaan oo u daliil ah markaysaga ciqaabta inaa mustaxiq u tihiin taas miyaa ilaahay u yeelaysaan yacni ha u yeelina macnuhu dhacayaayo iska ilaaliya muwaalaadka haddii aa muwaalaad la timaadaan wax laydinku cadaabo waa la timaadeen baa macnuhu dhacayaa waxaana marka aayaadka qaarkoodi sheegayaan gaalada in laga weli yeeshaa inay tahay nooc nifaaq ah ilaahay wuxuu yihi bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban alima aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duni lmu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica waxa uu ilaahay yidhi munaafiqiinta waxaad ugu bishaaraysaa cadaab wax xanuujiya ugu bishaaree kaanahu in la yidhi munaafiqiintu waayo markaasaa la yidhi aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duni lmu'miniin waa kuwa ka yeelanaya gaalada awliyo bimacnaa ay jecel yihiin isjecel yihiin oo isu gargaaran ay ka yeelanayaan mu'miniinta ka sokow ayabtaguuna cindahum alciza ma sharaf bay ka rabaan iyo halabo waa inkaar fa ina alcizata lilahi jamiica marka munaafiqnimo inay tahay baa la sheegay in gaaladii laga weli yeesho nifaaqina wuxuu u qaybsamaa nifaaq camali iyo nifaaq ictiqaadi labadaba waa leeyahay yacni nifaaq gaalnimo ah oo millada lagaga baxaayo oo caqiide ahaan ah iyo nifaaq camali ah oo isagu faasiqnimo ah wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aladiina اtakhaduu diinakum huzwa walaciba min aladina uutuu lkitaaba min qablikum alkufaara awliyaa waataquu allaha in kuntum mu'miniin kuwa iimaan kale waa ka yeelanina kuwa diintiina ka dhiganaya ka yeelanaya wax lagu dheeldheelo iyo wax lagu ciyaaro kuwaasoo ahlu kitaab ah oo ahlu kitaabka ka mid ah oo ciddii soo islaamtay ahlu kitaabka ahayd mooyaane inta kale oo dhami ee gaalnimadii ku baaqi noqotay waxay gudagelaysaa yacni kuwaa la sheegaya iyo gaaladaba ha ka dhiganin awliyaaa qaara isjeceshihiin oo isu gargaartaan ha ka dhiganina waa nahyi aayad kale ilaahay wuxuu yihi walaw kaanuu yu'minuuna billahi wannabiyi wamaa unzila ilayhim attakhaduuhum awliyaaa walakina kasiira minhum faasiquun hadday ahaan lahaayeen baa la yidhi qaar ilaahay iyo nebiga iyo kitaabka la soo dejiyeyba qaar rumeeyey hadday noqon lahaayeen kamay yeesheen gaalada awliye kamateen qaar ay jecel yihiin oo isu gargaaraan oo isu hiiliyaan kamay dhigteen oo ay maqlaan oo ateexaan marka waxaa laynoo soo waxaa laynoo tilmaamayaa waxa muwaalaadka u sababay inay tahay iimaan la-aan iimaankaas ay la-yihiin ha ahaado asalkii iimaankaba inaynay haynin oo gaalo yihiin ama ha ahaado in waajibkiisii iyo kamaalkiisii aynay haynin yacni marba mid bay u dhici aayad kale ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aabaa'akum waikhwaanakum awliyaaa in istaxabuu lkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum faulaa'ika hum aldaalimuun yacni kuwa dadka idinku xiga oo aabbayaashiin iyo walaaladiina ha ka dhiganina qaara isjeceshiin oo isu gargaartaan ha ka dhiganina hadday gaalnimada doortaan oo iimaanka ka doortaan ku kastoo ka weli yeesho jeclaadana oo iyaga markaa waafaqo oo u gargaara iyagoo gaalnimo ku sugan halkaa ku raaca waa qaara dhaalimiin oo ha xadgudbay yacni dulmiguna waxa weeye dulmi akbar oo gaalnimo ah iyo mid ka sokeeyaba waa leeyi aayad kale ilaahay waxau yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadati waqad kafaruu bima ja'akum min alxaqi yukhrijuuna alrasuula waiyaakum an tu'minuu billahi rabbikum yukhrijuuna alrasuula waiyaakum an tu'minuu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihaada fi sabiili wabtiga'a mardaati tusiruuna ilayhim bilmawadati waana aclamu bima akhfaytum wama aclantum wman yafcalhu minkum faqad dalla sawa'a asabiil ayaddu waa dheer tahay waxaa la reebayaa in gaalada lagaa weli yeesho kuwa iimaanka lehow cadowgayga iyo cadowgiinaba ha ka yeelanina ilaahay yidhi awliyaha ka dhiganina kuwaasoo aa ku tuurtaan oo bimacnaa ula degdegtaan jacaylaa jeceshiin iyagoo iyagu gaaloobay oo gaalnimo la yimi oo weliba rasuulkana sala allahu alayh wasalam saaraya iyo idinkaba idin saaraya o idinka bixinaya beledka wax kalena aan idinku saarayn inaa mu'miniintihin daraaddeed idin saaraya marka aayadduna sababtay kusoo degtay saxaabi xaatib ibn abi baltaca odhan jiray oo asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ahaa ayaa waxa dhacday inuu inuu gaalada u qoray warqad oo ghazwadii markii ay dhici doonto fatxu maka markuu dhici doono oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu maka furan doono duulaankaas horteed warqad u qoray isagoo gaaladii u digaya digniintaas gaaladii may gaadhin gabadh buu u dhiibay maka qabanaysa warqadaana wuxuu ihi waxaad u geysaa gaaladii quraysheed warqadana waxaa ku taallay digista nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiinta laga digayo iyo duulaankay ku qaadi doonaan gaalada nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay baa u waxyooday oo ogeysiiyey arrinka caynkaas ah dabeeda nebigu sala allahu alay wasalam gabadh wuxuu ka daba diray asxaabta qaarkood oo ay ka mid ahaayeen caliy bn abi taalib radia allahu canhu wa ardaah iyo zubayr ibnu cawaam radia allahu canhu wa ardaah wuxuu yihi markaa ordo taga meesha rawdatu khaakh la yidhaahdo waxaa kula kulmi doontaan gabadh safaroo socdaala waa mawdic u dhexeeya maka iyo madiina gabadhaasi warqad bay sitaa warqaday sita ka soo qaada halkii bay markaa tageen meeshii bay markay tageen ay kula kulmeen gabadhii dabeedna waxay idhahaan keen kitaabkaad sido warqadaad sida keen ma sida bay tihi way u hanjabeenoo waxay ugu hanjabeen inay iyagu baadi doonaan haddii waxa weeye ay markaa soo saari weydo warqada hanjabaadaa dabeed way ka baqatay dabeedna warqadii waa soo saartay warqadii bay soo qaadeen nebiga sala allahu alayh wasalam bay u keeneen warqadii waxaa ku taalla inuu waxa weeye ka warramaayo ka warbixinaayo ama tibaax ka sheegaayo duulaanka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintu ay ku qaadi doonaan maka dabeed nebigu xaatib buu u yeedhay wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta waxaad samaysay maxaa kugu kalifay markaasuu yaa rasuula allah ha igu degdegina waxaan ahaa anigu nimaan ka dhalanin quraysh arrinkaan sameeyey horta uma samayn buu yidhi raalli ahaansho aan gaalnimo ka raalli ahay daraaddeed uma samayn gaalow aan gaaloobayo diinta ka noqonaya aawadeedna uma samayn shaki aan diinta ka shakisanahayna uma samayn waxaan ahaa nimaan ka dhalan isagu quraysh wax qaraabana ku lahayn asxaabtaada kale waxay ku lahaayeen qaraabooyin bay quraysh ku lahaayeen dabeedna waxaan is idhi wax markaa yacni adiga lagugu dhowro oo maatadaada iyo xoolahaaga lagu ilaasho yacni samee sidaasaan warqadda ugu qoray nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yihi qad sadaqakum yacni run buu idin sheegay laa taqulu laa taqulu canhu ilaa khayraa waxaan khayr ahayn ha ka odhanina cumar bnu khataab baa wuxuu yihi dacnii ya rasuula allahi adrib cunuqahu cunuqahu yacni rasuulki ilaahay o idaa aan qoorta ka jaree munaafiqna waa ku sheegay cumar bnu khataab inuu xaatib munaafiq yahayna waa ku sheegay waxaanu awishay inuu waxa weeye arrinkaa gaaladii inuu gacan siiyey oo dee warka loo sirta dagaalka ee la siinayo loo gudbinayaa yacni waxay noqonaysaa isku dayga arrinkaa la isku dayey in gacan siin la isku dayey nooc marka icaana ama kaalmayna in la isku dayey marka nebigu sala allahu alayh wasalam cumar marka uma nabadgelin warka uu yidhi waxaanu ku yidhi inahu shahida bedra walacala allaha iطalaca cala ahli bedrin faqaala acmaluu ma shi'tum faqad gafartu lakum ninkani beder buu ka qayb galay ilaahayna waxa weeye reer beder qalbiyadooduu taalacday bimacnaa khayr buu ku ogaaday oo wuxuu yidhi waxaad doontaan sameeya waa idin dembi dhaafeen xadiidka caynkaasa ayaa sabab u ahaa aayaadkan aynu akrinay ee suuratu lmumtaxina laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda marka waxaa laga qaadanayaa xaatib ibn abi baltac arrinkuu sameeyey inay tahay nooc muwaalaata ah taas iyadaa baa laga qaadanaya inaynay banaanaynoo xaaraan tahayna waa laga qaadanaya waayo sabab nuzuulku waa qadciyu dukhuul fil aaya oo aayaddu ku soo degay ee sababta u ahay sababta uu ahaa ilaaba ilaa waa soo gudagelaya siday ahlu cilmigu markaas sheegaan marka almuhim gaalada in laga weli yeesho aayado badan baa diidaya oo inaga reebaya aayadahana qayb ka mida waa akrinay waxaana aayaadku inoo sheegayaan inay markaa nifaaq munaafiqnimo inay tahay muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaa inay dulmi tahay in gaaladii in wax lagaga mid noqdo inay tahay ama iyagii baa laga mid noqonaayo calaa xasabi kolba siday noqoto inay waxa weeye tahay yacni arrin cadaab iyo marka waxa waciid yani marka uu ku sugan yahay goodiyo badan uu saa ugu soo arooray waman yatawallahum fa ulaa'ika hum addaalimuun yani kii ka weli yeeshaa gaalada waa daalimiin waman yatawallahum minkum fa inahu minhum marka waa waciiddo markaa daran weyi noocyada muwaalaadkao dhanna waxay noqonayaan xaaraan midaan banaanayn waana marka waxyaala waxyaalo badan baa muwaalaadka soo gudagelaya waxaa ka mid ah in gaalada diintoodaba la raaco waana gaalnimo waxaa ka mid ah in diinta ay ku sugan yihiin gaaladu la yidhaahdo waa xaq oo diin xaq ay ku sugan yihiin amaba iyaga la fadilo la yidhaahdo iyagaa ka diin wanaagsan muslimiinta iyaduna waa muwaalaad waana gaalnimo waxaa ka mid a in lagu ateeco lagu maqlo oo laga lagu raaco wax gaalnimo ah waxaa ka mid a muwaaloodkooda in la xalaashado oo la yidhaahdo waxa weeye in gaalada laga weli yeesho oo la jeclaado oo iyaga la ateecaa waa mid xalaal oo bannaan muwaalaadka gaalada laga weli yeelanaya waa xalaal haddii la yidhaahdo iyaduna waa gaalnimo waa miladii iyo diintii islaamka oo laga baxaayo waxaa markaa taas soo gudagelaysa in la yidhaahdo gaalkiiyo muslimka farqi uma dhexeeyo aakhirana mid la jannayn doono ilaahay baa og xataa wasfigii gaalnimo laga daafaco oo gaalada ruuxa gaalaysiin waayaa isagaa gaal ah waayo ilaahyo rasuulkiisaa gaalada gaalaysiiyey oo ku gaalnimo xukmiyey marka maadaama ilaahyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen waa in la gaalaysiiyaay oo la rumeeyaa gaalnimadooda waxaa ka mid a noocyada marka muwaalaadka raalli ahaanshaha diintooda laga raalli noqdo oo la wanaajisto yaan laba gelin be waa gaalnimo alridaa bilkufri kufrun waatay yidhahdeen culammadu waxaa ka mid ah jacaylka markaa la jeclaado ama markaa la doono qofkii gaalnimadii inuu ku sugnaado waatay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen ruux hadduu yidhaahdo islaamnimada ii laqin inaan islaamaan rabaaye hadduu ruuxuu yidhahdo cabaar iska joog oo bimacnaa gaalnimadaada iskaga sugnow iyada lafteedaabaa gaalnimo oo ruuxaasaa gaaloobaya waxaa yidhi markaysaa markaa xoogaa iska joog halkaaga kusugnow bal hadda aan kusoo hadhow baa lagu laqimi doonaa wuxuu markaa jeclaystay qofkaasi ama doonay baqaaga qofkaasi uu ku baaqi noqonayo ku joogayo muddada gaalnimo mana oga inuu ku dhiman doono intaa iyo in kale intaasoo umuradba waa gaalnimo waxyaalaha kale muwaalaadka waxaa kamid a jacaylka gaalada la jeclaado marka haddii loo jeclaanayo diintooda daraaddeed waa gaalnimo laakiin haddii hawo daraaddeed loo jeclaanayo oo ruuxi markaysaga diintoodii aanu jeclayn iyo kufrigooda iyo gaalnimadooda aanu jeclayn laakiin si kale uu u jeclaaday oo adduunyanimo iyo waxyaalaha lamida marka uu u jeclaaday iyadu waxay noqonaysaa nooc fisqi ah gaalnimo noqon mayso ilahay wuxu uhi la tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah yacni ma helaysid yacni duul ilaahay iyo maalinta aakhire rumeeyey oo jeclaanaya cid ilaah iyo rasuulkiisa markaysagaa la collowday ama khilaaftay haba noqdaan kuwa ilaah iyo rasuulkiisa khilaafay ama la colloobay yacni aabbayaashood ha noqdaan ama ubadkoodii ha noqdaan ama walaaladooda ha noqdaan ama xigtadoodii dad u xigay ha noqdaan be bimacnaa haddii waxa weeye ay jeclaadaan gaalada iimaanka ay sheeganayaan baan jirin baa laga tilmaamaya marka jacaylka gaalada la jeclaadaa yacni saasuu khatar u yahay haddii gaalnimadooda daraaddeed loo jeclaanayo waaba gaalnimo miladii baa lagaga baxaya haddii marka waxa weye adduunyanimo iyo yacni loo jeclaanayo ashyaa kale marka loo jeclaanayo inay xoogaa yacni ku gacan furan yihiin ama markaysa marka waxaan ay ku ashyaa kale kuu sameeyeen taasi markaysa waadi bay noqonaysaa gaalnimo noqon mayso waxaa ka mid anwaacda muwaalaadka daacada iyaga la ateecaya gaalada la ateecaya la maqlaya kamid ah ilahay wuxu uhi wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddaa maqashaan oo ateecdaan idinka ayaa markaa gaalo ah marka waxa lagu ateecayaa haddii ay tahay wax gaalnimo ah waxay noqonaysaa cidda ku ateecdayna waa gaalowday cidda ku raacday ku ateecdayna waa gaalowday noqonaysaa aayadduna sabab bay lahayd sababtay lahayd waxay ahayd nimankii mushrikiinta ee gaalada ahaabaa waxay yidhaahdeen baktiga sow ilaahay ma dilin neefkan baktiyaaya ayaa nafta ka qabtay mar hadduu ilaahay dilay muxuu xaaraan u noqday yacni ka idinku disheen ma xalaal baa ay gowracdeen haddaa muslimiinta tihiin ka ilaahay dilayna ma xaaraan baa shubhada caynkaasee shaydaaniga abay la yimaadeen markaasuu ilaahay waxau yidhi wa ina ashayaatiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum shaydaamadu waxay u waxyoonayaan oo u xanshaashaqayaan saaxiibadooda gaalo ah oo ay shubahaad u laqimayaan si ay markaa idinla doodaan haddaa adeecdaanna idinkuna mushrikiin baa tihiin oo gaalaa noqonaysaan waxaa loo jeedaa haddaa ku adeecdaan may baktigu inuu xalaal yahay aa ku adeecdaan oo idinkuna tidhahdaan ha waa xalaal mushrikiin baa noqonaysaan oo qaar milada iyo diinta islaamka ka baxay baa noqonaysaan marka sababta caynkaasay lahayd marka waxaa gaalada lagu adeecaya hadday tahay wax gaalnimo ana waxay noqonaysaa gaalnimo oo sida baktigu waa xalaal oo kale haddii lagu adeeco oo la yidhahdo waa xalaal dee gaalnimay noqonaysa haddii wax faasiqnimo ah ama dembiya lagu adeeco shay dembiyu yidhi gaala hasam- cid gaali ay tidhi hala sameeyo dembi macsiya oo aan markaysaga gaalnimo gaarsiisnayn ayaa la yidhi hala sameeyo markaasaa la sameeyey garhka hala xiiraa la yidhi masalan markaasaa deedna la xiiray iyadoo lagu dayanayo iyaga ama la raacayo waxay noqonaysaa markaysa markaa dembi bay noqonaysaa gaalnimo ma noqonayso wa in atactumuuhum inakum lamushrikuun waxaa ka mid ah anwaacda muwaalaadka in gaalada markaysagaa loo hiiliyo loo gargaaro hiilka gaalada loo hiilinayo loo gargaarayana yacni culammadu waxay ka dhigeen laba qaybood bay markaysa markaa ku tilmaameen inay tahay haddii waxaa loogu gargaarayaa ay tahay gaalnimadooda daraaddeed waxay noqonaysaa markaysagaa gaalnimadii weyneyd bay noqonaysaa diinta laga baxayay haddii waxaa loogu gargaarayaa ay noqoto qofku inka hawaraac iyo danaysi adduunye markaysagaa inay ka tahay oo diinta gaalada uu necab yahay raallina aanu ka ahayn laakiin maxabsi adduunye una ay ka tahay iyo hawaraac markaana waa faasiqnimo khatarna wuxuu yahay in marka gaalnimo ay usaabto oo gaalnimadiina marka dambe uu ku dhaco waayo dembiga kabaa'irka qofku hadduu caadaysto halisu wuxuu u yahay khaatimadiisu inay xumaato ama inuu marka dambe gaaloobo yacni sidaas ayaa marka culammadu jamaahiirta culammadu markaysa marka ay u tafsiiliyeen oo marka u tilmaameen marka taasna waa caynkaas weeyi ayma fara badan baana marka isagaa sheegay in mas'alada marka ku saabsan hiilka gaalada loo hiilinayo ama kaalmaynta la kaalmaynayo yacni inuu tafsiilkaasi ku jiro oo sidaa loo kala qaadayo oo marna ay noqonayso gaalnimo oo haddii loogu hiiliyo yacni markaa waafiqitaan iyaga la waafaqayo ama jacayl diintooda la jecel yahay ama raalli ahaansho diintooda laga raalli yahay daraaddeed haddii sidaa loo samaynayo yacni markaa kaalmaynta iyo gargaarka loo gargaarayo haddii sidaa loo samaynayo waxay noqonaysaa gaalnimo laakiin haddii qofku diintooda necab yahay laakiin adduunyo iyo danaysi ay ka tahay waxay noqonaysaa markaysagaa faasiqnimay noqonaysaa dembi buu ku dhacay une milladii iyo diintii islaamka kama bixin waayo nas sheegaya mudaaharadu markaysaga ama yacni masalada kaalmada gaalma gaalada loo kaalmeeyaa daatadeeda ay kufri u tahay nas sheegaya lama hayo aayadii xajistoona ijmaac ku guntamayna ma jiro waxaana markaa jira xadiidka xaatib ibn altaca aynu soo maray waxa uu isagu sheegayey nooc kaalmayn ah isagoo isku dayey inuu markaas sameeyo haddana nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam xaatiba waad gaalowday soo islaam haddii arrinkaasi gaalnimo ahaan lahaana nebigu waa caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fi xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta waktiga ummaddu u baahan tahay in laga dibdhigaa nebiga nisbadiisa uma banaana waana la isku waafaqsan ya inayna u banaanayn nebiguna waxa weeye tabliiqii iyo gaadhsiintii uu ilaahay faray sidii ugu fiicnayd buu u gutay yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalatah siduu ilaahay ba aayadda ku sheegay waxaa la faray inuu dadka gaadhsiiyo waxyiga loo soo dhiibay nebiguna sala allahu alayh wasalam aayaddaa waa ku camal falay waana gaadhsiiyey wax diinta ka midana ma qarin saas aawadee caaisha radia allahu canha wa ardaaha waatay tidhi man zacama ana muxammadan katama shayئa min alwaxyi faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa markaysaga yani sheegta ama yidhaahdaa moxamed wuxuu qariyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam shay waxyigii ka miduu qariyey been abuurka waa allah ku been abuuranayo waa weyneeyo been abuur weyn buu ku been abuurtay marka icaanada noocaas kaalmaynta ah ee uu isku dayay xaatib inaanay kufri ahayn baa xadiidku markaysaga markaa laga qaadanaya a'immaduna waa sheegeen oo imaamu shaafici raxmatullahi calayh waxa uu sheegay arrinka markaa xaatib ibntaca uu sameeyey inaynay ahayn markaysa markaa kufri aynay ahayn waxa uu imaamu shaafici yidhi ara-ayta muslima yaktubu ila lmushrikiina min ahli lxarbi biana almuslimiina yuriiduuna gazwahum aw bilcawrati cala cawraatihim hal yuxilu dalika dama wayakunu fi dalika dalaalatn cala mumaala'ati lmushrikiin qala shaaficiyu raximah allahu tacala laa yaxilu damu man habatat lahu xurmat lislaam ila an yaqtula aw yazniya bacda ixsaanin amra kufran bayinan bacda iimaanin uma yahbuta cala alkufri walaysa dalaalatu cala cawrati muslimin walaa ta'yiidu kafirin bian yuxadira ana almuslimiina yuriiduuna minhu giratan liyaxdaraha aw yataqadama fi nikaayati lmuslimiina bikufrin bayin yani wuxuu tilmaamaya imaamu shaafici raxmat ullahi calayh markii la weydiiyey oo markaysaga lagu yidhi ruux muslima oo gaalada warkii sirtii u gudbinaya waa nooca waxa la yidhaahdo khiyaana cudma nooca la yidhahdo weyi casriga markaysaga hadda waxaa loo yaqaanaa khiyaana cudma sirta dagaalka in markaysaga la gudbiyo cadowga la siiyo waa khiyaano aada u weyn xataa ruuxu waa ka daran tahay inuu markaysa markaa safka soo galo waqtiyada qaarkood waxaa ka daraan karta digniinta markaysaga la siiyo waayo siday uga daraan kartaa waxay tahay waxaa dhici kartaa ruux hadduu safka soo galo inaanu wax weynba geysan baa dhici kartaa ama ruux ina laba inuu dilo ama waxba inaanu dilin baa dhici kartaa laakiin haddii waxa weeye muddo ka hor sirta uu sii bixiyo waxaa dhici karta in si fiican inta loogu diyaar garoobo oo wax loogu urursado jab markaa ay sababtaa dhici karta marka tan noocaasi waxa weye weynideeda ay leedahay yani waxaweye dadka qaarkood waxay odhanayaan markaysa markaa waxaan yani masalada ku saabsan sir in la gudbiyaa waa wax sahlan laakiin safka in lasoo galaa ka daran laakin ta noocaasa markaysaga xaqiiqatan xaqiiqatan waa arrin kalad ah yani mid saxa ma aha waayo yacni nafciga ay u sababi karto sirta muddo ka hor la siiyo cadowga yacni safka uu soo raacaa markaysaga waxaa dhici karta inaanu sababi karin marka wuxuu yihi ara'ayta almuslima qof muslima ka waran baa lagu yihi shaafici oo gaalada mushrikiinta ah ee la dagaalamaysa muslimiinta u qora inay muslimiintu doonayaan inay la dagaalamaan ama u qoro markaysa markaa cawro cawraadkooda kamid iyo degnaanshahooda taasi dhiiggiisa ma xalaalaynaysaa oo taasi ma noqonaysaa markaysaga inay kutusinayso inuu mushrikiintii waafaqaayo oo kufrigii iyo gaalnimadii ku waafaqayo shaafici wuxuu yihi ilaahay ha u naxariistee mid xurmada islaamnimo u sugnaatay dhiiggiisu xalaal ma aha inuu wax dilo mooyaane ama uu sinaysto isagoo guur hore soo maray mooyaane ama waxa weeye uu gaaloobo gaalnimo cad iimaan debadii waa kufri riddo oo uu gaalnimada ku sugnaado mooyaane mana aha tusinta la tusiyo cadow dagnaan muslim markaa la tuso ama taageerista gaal la taageero lagu taageero in looga digo muslimiintu inay ka rabaan dagnaansho si uga digtoonaado markaysa markaa yacni loogu digo ama loogu digo si uu usoo hormaro oo u yacni ugu soo hormaro dhibaataynta uu muslimiinta dhibaataynayo oo nikaayo iyo dhib gaadhsiinayo gaalnimo cad ma aha bimacnaa waxa weeye xataa taageerada gaal lasoo taageerayo ayuu shaafici leeyahay oo uu lagu taageerayo in looga digo muslim in in looga digo muslimiintu inay degnaan ka rabaan si uga digtoonaado loogu digaayo ama si uu isagu usoo hormaro oo ugu soo duulaba nikaayada muslimiinta iyo waxgaadhsiintiisa iyo dhibaataynteeda gaalnimo cad ma aha baa shaafici yidhi waxaan markii la yidhi maxaad u daliishatay arrinkaasna wuxuu yihi waxaan u daliishaday yani xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam dabeedna xadiidka xaatib buu sheegay wuxuu khulaasada hadalkiisu waa dheer yahay oo isugu ururayaa qeybta kale waxba eenaa nasahaan u akriyine kitaabkaa xaatib qoray wuxuu aqbali karaayey inuu u qoray shaki uu diinta ka shakisan yahay daraaddeed iyo inuu u qoray inuu ehelkiisa markaysa markaa waxa manciyo liannahu lama kaana alkitaabu yaxtamilu markuu ahaa kitaabku mid aqbalaya oo qorqada u qoray an yakuna inuu ahaado maa qaala xaatibun xaatib siduu wuxuu yidhi kamaa qaala siduu yidhi inuu ahaado uu aqbalayay min annahu lam yafcalhu shaakan inaanu shaki dar- xaaluu shakisan yahay inaanu samaynin arrinkaas oo islaamka ka shakisan yahay aanu samayn ee inuu sameeyey su ehelkiisa uga manciyo dhibta uuna aqbalayay wayaxtamilu an yakuna zallatan laa ragbatan can lislaam inay simbiriraxa ka ahayd ee nacaybu islaamka necab yahay inay ka ahayd waxtamala haddana uu aqbalaya almacna alaqbax macnaha xunna uu aqbalayay oo macnaha gaalnimada ah sii xumaanshaha badan kana alqawlu qawlahu fima xtamala ficluh waxay noqotay odhaahdu la aqbalayaa odhaahdiisa in la qaato wixii ficilkiisu ixtimaal yeesho ee sida iyo sidaba aqbali karo yacni ficilkani haddii xaamilka la eego mar wuxuu aqbali karaya inuu gaalnimo noqdo waa haddii qasadka loo sameeyey ay tahay yacni marka waxa weeye muwaafaqo kufriga la waafaqayo ama raallihaansho laga raalli yahay daraaddeed ama nacayb diinta la necab yahay daraaddeed ama jabka islaamka in la jecel yahay daraaddeed haddii sidaa loo samaynayey wuxuu noqon lahaa gaalnimo saas aawadeed su-aashuu nabigu weydiiyey maxay ahayd maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kuu kalifay waxaad samaysay marka waxaa laga qaadanayaa in bayna xaamilin wa xaamil bimacnaa waxa weye waxa ku kalifay inay ku kala duwanaanayso taasaa laga qaadanaya qaar baa waxay yidhaahdeen hadalka markaysa marka waxa weyan yani uu xaatib markaysa marka uu sheegay oo ah markaysaga uma samaynin wax cibraa male bay yidhahdeen laakin nebigu miyuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam hadalkaagaasi cibro male kuma odhan ta kale qaar baa waxay ka dhigeen oo yidhaahdeen bedernimada u diiday inuu gaaloobo de taasina waa batil waayo culamada islaamku waxay ku ijmaacsan yihiin in waxa weeye ruuxu xasanaad wuxuu doonaba ha sameeye hadduu gaalnimo ku dhaco gaalnimadii ka dambeysay xasanaadkaas inaan xasanaadkii hore gaalnimada markiisa markaa aanu baabi'inayn gaalnimada tawbad ka dambaysaa baabi'isa laakiin iimaan iyo xasanaad ka horeeyey oo horteed dhacay waxba kama tarayaan aayaadka qur-aanka inoo sheegaya walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen nebiyadu inay shirki sameeyaan ma suuragal ahe laakiin hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran camalkoodu waa buri lahaa baa ilahay yidhi wuxuu kaloo ilahay yidhi walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakunana min alkhaasiriin marka bedernima oo ka horeysay ficilkan baa markaysaga waxa yani baabi'isay ama yani waxa weeye maanic u noqotay oo u diiday markaa gaalnimada isagoo gaalnimo ku dhacay dadka caynkaa le jahli iyo aqoon darra u sababaysa lakin hadday caqiide garan lahaayeen sidaa may yidhaahdeen marka bedernimada beder in laga qayb galaa waa xasana min alxasanaat sidaas aawadeed waata uu odhanayo alcallaama cabdulatiif ibn cabdiraxman ibn xasan wuxuu ihi lakin qawluhu sadaqakum khalluu sabiilahu daahiru fi anahu la yakfuru bidalika ida kana mu'mina billahi warasuulihi hayra shaakin walaa murtabin wainama facala dalika ligaradin dunyawiyin walaw kafara lama qaala lama qaala khalluu sabiilahu walaa yuqaalu qawluhu sala allahu alayh wasalam ma yudrika lacala allaha اطalaca cala ahli bedrin faqaala acmaluu ma shiئtum faqad gafartu lakum huwa almaanicu min takfirih lianna naqulu low kafara lama baqiya min xasanaati ma yamnacu min lxaaqi اlkufri waaxkaamih faina alkufra yahdimu ma qablah liqawlihi tacala waman yakfur biliimani faqad xabita camaluh waqawlihi walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun wاlkfru muxbiطu lilxasanaati wاliimani bilijmac falaa yudanu hada falaa yudana hada almuhim yani waxa weeye bedernima maanic ah oo kufri marka uu sameeyey ruux markaysa markaa in lagu gaalaysiyo ka mancinaysa isagoo la yimi wax jira maaha culamadana wax qabaa ma jiraan haddii la yidhaahdo soo tan la yidhi icmaluu ma shi'tum faqad gafartu lakum waxaa laga jawaabaya culamadu waxay yidhaahdeen wixii markaa xuduud iyo ku saabsan yani markaysaga laguma dhaafaayo bedernimada biitifaaq saas aawadeed qudaamatu bnu madcuun oo bedri ahi markuu khamriga cabay saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam may odhan waa nin reer bedero yani xad lagama jaraayo lama odhan ee waa la garaaco waa la jeedlay weliba wuxuu markaysaga uu yidhi maxaan markaana lagu khamrigii wuxuu awishay aayadda laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fima tacimuu idaa mataqaw wa aamanuu dabeed marka waxa waatay saxaabadii ku radiyeen cali bn abi taalib yani wuxuu u qaatay khamrigu inuu u banaan yahay maadaama isagu muumin camal saalixa samaynayo inuu yahay dabeedna cali bn abi taalib waa kii yidhi hala toobad weydiiyo oo hala yidhaahdo ka soo noqo hadda ninkaas waa reer beder qudaamatu bnu madcuun ka toobad keenoo soo noqo ka toobad keen arrinkaa ha lagu yidhaahdo hadduu ka toobad keeno xadka khamriguna ha laga jaro hadduu ka toobad keeni waayo ka soo noqon waayo khamrigu waa xalaal oo waa ii banaan yahay hadduu ka soo noqon waayona yacni ha la dilo oo riddaha loo dilo iyo gaalnimo marka arrinka waxa weeye maanicii lagama dhigin bedernimade maanicu waa ta'awulka u awishay yacni aayadda tarwiilkana waa ku qaldamay markii xujada lagu oogay ee loo caddeeyeyna waa ka noqday waana ka toobad keenay calaa kulli xaal xadkii shaaribulkhamrigana waa laga jaray oo waa la xadeeyey almuhim aayadda tafsiirkeeda aayadda marka la fasiraayo waman yatawallahum minkum fa inahu minhum culamada mufasiriintu tafsiilkaa waa sheegeen in labadaa loo kala qaadaayo oo ay sheegeen waxaa looga weli yeelanayaa haddii ay tahay diintooda daraaddeedna waxay noqonaysaa gaalnimo haddii kalena waxay noqonaysaa markaysa markaa yani fisqi culamada sheegayna waa badan yihiin waxaa kamid a ibnu catiya tafsiirkiisu ku sheegay wuxuu yihi waman yataal waman yatawallahum waman yatawallahum bimuctaqadihi wa diinihi fahuwa minhum fi lkufri waistixqaaqi الniqma wاlkhuluudi fi الnar waman tawallaahum biafcaalihi min alcadi min alcadi wanaxwihi duna muctaqadin walaa ikhlaalin biiimaanin fahuwa minhum fi lmaqti walmadamati alwaaqicati calayhim almuxarar alwajiiz kitaabkiisa tafsiirkee la yidhahdo qaadiga iyo ibnu catiya ku sheegaya kii caqiidada uga caqiidadooda iyo diintooda daraaddeed uga weli yeeshay gaalada iyaguu kaga mid yahay gaalnimada iyo naar kuwaarka kii uga weli yeeshay afcaashiisa iyo oo sida markaa gargaarista uu u gargaaro yani cadada yacdidu ama yacdudu caddan waa gargaarka moogta cudud buu siiyo bimacnaa waa taageeray waman tawallaahum biafcaalihi min alcadi wanaxwihi duna muctaqadin walaa ikhlaal biiimaanin fahuwa minhum fi lmaqti walmadamati alwaaqicati calayh haddaanu caqiido daraaddeed uga weli yeelan iimaankii wax buryana aanu kaga weli yeelan laakiin ficiladiisa sida inuu taageero iyo ashyaa kale markaysaa uu kaga weli yeesho iyaguu kaga mid yahay xagga cadhada oo yani waxa weeye waa loogu cadhoonaya markaysa markaa yani ficilkaa uu sameeyey yani cadho ilaahay buu ficilkaasi u sababaya dhaleecaynta ku dhacda ee markaysaga iyaga haleesh haleelaysaana waa lagu dhaleecaynaya bimacnaa waciid buu ku mutaysanaya iyo wasfi xun oo faasiqnimo ah bimacnaa laakin milada kagama baxayo sidaasi lamida waxaa sheegay culamo badan oo kalea sheegay oo uu ka mid yahay ibnu jawzi tafsiirkiisa markaysa marka uu ku sheegaayo yani labada arrin uu kala qaadaayo uu ka mid yahay yani qurdubi uu tilmaamaayo ataxriir watanwiir markaysa ibnu cashuur itifaaq baabuu soo naqlinaya wuxu uhi waqad itafaqa culamaau sunati cala ana ma ma duna aridaa bilkufri wa mumaala'atihim calayhi la yuujibu alkhuruuja min alribqati alislaamiya walakinahu dalaalun cadiim kitaabka tafsiirka weyn ataxriir watanwiir la yidhaahdo ayuu maxamed yani marka ibnu tahir alcashuur maxamed tahir cashuur ibnu cashuur uu ku sheegaya waana tafsiirka aayadda culamo badan oo kalena waa sheegeen calaa kulli xaal nuquushaas maqaam kale ayaan markaysaga kolley wax badan oo kamida kusoo naqlinay laakin hadda waa ishaaraad un markaysa marka waxaweyn ama tilmaan un weeyi xataa culamada najdiyiinta culamo badan baa sheegay oo tafsiilkaas markaysa markaa tilmaamay culamada mucaasiriintaana culamo waaweyn oo badan baa sheegay oo fawzan ka mid yahay saalix fawzan oo uu ka mid yahay waxa weeye yani culamada sheegay saalix aalu sheikh yani culamadii hore najdiyiintana culamo badan baa tilmaamay oo uu ka mid yahay cabdulatiif ibn cabdiraxman ibnu xasan wagayri calaa kulli xaal tafsiilkaasi waa sida markaysaga jamaahiru ahlicilmi ay u tafsiiliyeen yani markaa weeye masaladaasna anwaacda muwaalaadka kale waa badan tahay waxaa kamid ah in waxa weeye gaalada xaggooda loo iisho rukuunka xataa loo iishaa soo gelaysa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar kuwa xadgudbay xaggooda ha u ilanina oo haddaa u ilataan yani markaa naari aydin haleesho in loo iisho xaggooda xataa lainoo diiday mudaahanadaa lainoo diiday wax diinta kamid a in looga tanaasulo wadduu lawinu fayudhinuun mudaahanadu waxay kamid tahay yani waxa weeye muwaalaadka mudaahanaduna waxay noqonaysaa in wax diintii kamida looga tago waa adduunyadii oo la ilaashanayo oo lagu ilaalinayo yani markaa shay diintii kamida tegista laga tegaayo waxaa kamid a anwaacda markaysa waxa muwaalaadka tashabuha gaalada la shabahayo laisu ekaysiinayo oo dhaqamadooda ay la gaarka yihiin iyo ashyaada markaysa wax laga qaadanayo ayaa markaysa waxaa kamid ah waxyaalo badan baa markaysa markaas soo gelaya marka almuhim yani waa in gaalada markaa la necbaado oo aan la jeclaan xataa bilaadka markaysaga gaalada degenaanshaha qofku uu iska deganaado ee jinsiyadooda iyo dhalashadooda marka uu qaataa waxay u sababi kartaa inuu gaaladii jeclaado ka weli yeesho oo ismoodaba markaysagaa ruux dee waxa weeye watani ah oo wadanka markaysa marka iska leho ubadkiisuna khatar bay ku sugan yihin marka dambe inay dhaqankaa wadanka qaataan in waxa weeye tafirta dambe markaysaga gaalnimo ay ku dambayso khatar badan bay markaysa markaa leedahay marka arrinka noocaasi waa in aada iyo aada looga taxadiraa yacni waxa weeye bilaadka gaalada ee qofku aanu diintiisii yacni marka aanu ku muujisan karo ama shacaa'irtii diinta aanu markaysaga la jahri karaynin ama markaysaga faraa-idii diintiisa aanu ku wada dhaqmi karaynin oo aanu markaysa marka waxa yani diintiisii lagu dhibaataynaayo inuu markaa deganaado oo joogo markaysaga uma banaanay hadduu kari karaayo waxaa waajib ku ah inuu ka hijroodo oo ka haayiro dholalka islaamka u haayiro taas iyadaaba waajib ku ah culamaduna ijmac bay kusoo naqliyeen ibnu kasiir markuu fasiraayo aayadda suurat nisa waxa uu tilmaamayaa laba sharti haddii la helo dhulka gaalada in la joogaa ma banaana biijmaci alculamaa culamadoo dhami waxay isku waafaqsan inay banaanayn labadaa sharti waa maxay diintiisii waa inaanu yani shacaa'irteedii iyo faralladeedii aanu tamakuni karaynin hal yani shay oo diinta ka mid ah haddii loo diidaayo oo aan loo ogolayn waa markaysa marka waxaan yani waa tamakunkii markaysaga lama hayo diintiisa haddii aanu tamakuni karaynin shacaa'irta diintiisa inuu muujisto ama farallada diintiisa ama wax ka mida inuu ku dhaqmo aanu awoodi karayn oo loo diidayo ama lagu dhibaayo iyo shardiga labaad oo ah inuu awoodi karaayo inuu ka hijroodo oo bilaadka muslimiinta uu ukicitimo oo ka baxo beledka gaalada labadaa shardi haddii la helay kulmaan inuu ka haayiro dhulkaa ka hijrooda waa waajib waana biijmaaci alculamaa afarta madhabood iyo keyrkoodba dhammaan culamadao dhan ba isku waafaqsanayn inay waajib tahay inuu ku sugnaadaana ay xaaraan ka tahay oo sugnaanshaha ugu sugnaanayo dembi ugu soconaayo marka sidaas aawadeed waxay halis u tahay deganaanshaha dhulka gaalada la deganaanayaa marka dambe dhaqamadooda in la qaato sidaas aawadeed baa waciid ama goodi baa kusoo aroora oo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man jaamaca almushrika wa sakana macahu fahuwa mithluh yani mushrikiinta qof qofka dhex gala gaalada almushrika waxaa loo jeedaa jinsiga mushrik la yidhaahdo oo mushrikiin ah ruuxa ku khaldama oo dhex gala wa sakana macahu yaga la dega jinsigaa mushrikiin fa huwa mithluhu la mid buu yahay buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waa waciid daran weeyi marka halis wuxuu u yahay ruuxa markaa bilaadka gaalada iska aaminaya iska deganaanaya marka dambena markaysa markaa khatar inuu dhaqamadooda qaato ama isagu xataa hadduu qaadan waayo ubadkiisa uu qaato ubadkaana markaysaga mar hadduu isagu dejiyey yacni sabab buu ku leeyahay dembigoodii inuu wax uga yimaadaan baa markaysa markaa yani markaa iman karta marka arrinka noocaasna aad iyo aad ha looga taxadiro hana lagu baraarugsanaado sida bilaadka gaalada looga guuri lahaa ha lagu markaysaga laisku taxallujiyo arrinkaa aad iyo aad ha loogu dadaalo yacni markaa ilaahayna markaa ducadiisa iyo baryiska la baryaayo aada ha loo badiyo iyo inuu khayrka markaysa markaa inoo yasiro inuu sharka markaysa markaa inaga ilaaliyo yacni baryada ilaahay la baryaayo aada iyo aad ha loo farabadiyo hana lagu dadaalo asbaabtii markaysaga markaa khayrka iyo asbaabtii markaa badbaadada ha lala yimaado haddii waxa weeye ubadkii la yidhaahdo ha wanaagsanaadaan oo sababtay ku wanaagsanaan lahaayeen aan lala iman dee waxay noqonaysaa markaysa markaa in yacni ruuxii inta bad lagu tuuro in la yidhahdo warhoy qarqoomin alqaahu filyad fi filyami maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka antala bilmaa'i ruux baa inta garbaduub loo xiday ayaa bad saa lagu tuur warhoy biyaha ku qoyin ruux markaa waxa ilmo yar oo aan waxba garanayn dhaqankii gaalada marka lagu dhex tuuro oo dabeed markaysaga waalidkii laftiisa saytaradiisii markaysa markaa aan loo ogolayn xataa ilmihiisii inuu edbiyaan loo ogolayn inuu markaysa marka waxaa lagu khasbayaa waxyaalo badan oo aanu raalli ka ahayn baa lagu khasbayaa ilmihii waxaa laleeyahay markaysa marka waxa ma garaaci kartid yacni markaysa ma maagi kartid haddii waxa weeye ilmihii markaysa marka uu maago caqligiisuna ilmihii kuma filla waxaa laleeyahay markaisaga annaga noo soo sheeg in lakarta dad badanna waaba laga qaato marka waxaway sabaalis mooyaane yani marka weji kale oo markaisaga uu tusi karaaba markaisaga ma jirto ilmi yarana caqligiis kuma filla waa la sasaban karaa sidii la doonaa markaisaga loo geli karaa war khatarta caynkaasa markaysa marka waa in laga ilaaliyaa oo loogu dadaalaa sidii markaysaga marka ilmaha yani loo geyn lahaa beled marka islaam marka loo geyn lahaa waayo beledka islaam yani waxbuu anfici karaa hadhow sheikha markaa weyn ee la odhan jiray maxamed naasirudiin albani ilaahay ha u naxariisee wuxuu markaa u dhashay waddan yurub oo albaniya la yidhaahdo ayuu u dhashay isagoo waddankaa u dhashay wuxuu ku gaadhay sagaal jir dabeedna ninkii waddanka haysto axmed zuuq oo la odhan jiray ayaa wuxuu markaysagaa qaatay waddada markaysa markaa kamaal atatork yacni kii la odhan jiray atatorka dariiqiisiibuu qaatay oo markaysa marka ilxaad iyo yani markaysa wax xun buu markaysaa beledkii yani marka waxaweyan uu ku faral yeelay oo bimacnaa ku laazimiyey shiikhii markaysagaa dhalay haddaba maxamed naasirudiin albani ayaa markaysaga wuxuu qaatay go-aan ku saabsan beledkan markaysa marka albaniya inuu ka hijroodo oo isagiiy ubadkiisuba ay ka tagaan oo bilaadul carabiya markaysa marka u tago dabeed marka ubadkiisii waa soo kaxaystay waa soo guuray isagoo albaniya u dhashay oo yacni yurubiyaan dhalada ah ayuu soo guuray dhulka markaysa marka waxa suuriya la yidhaahdo ayuu marka isagaa degay oo ka wadan yeeshay halkaas ayuu degay aabihina markaysaga nin shiikha buu ahaa maxamed naasirudiin albani aabihii nin shiikha oo mashaayikhda xanafiye kamid a ayuu kamid ayuu ahaa marka waxa weeye shiikhii luqadii cabeed buu la qabsaday waa ku barbaaray yacni cilmigii waa bartay musanafaadka iyo kutubta badan waa ka qoray kutubta uu qoray laba boqol waa ka badantay laba boqol oo kitaab waa ka badantay kutubta qoray kitaabkiisa silsilata axaadiis saxiixa markuu sheegayo wuxuu odhanayaa aabihii buu u shukri naqayaa wuxuuna odhanayaa aabbanimada ka sokow yacni waxaan labaada ugu shukri naqayaa markaysaga hijrada uu ila soo haayiray aniga oo yar oo dhulkii markaysaga gaalada uu iga keenay oo uu keenay markaysaga dhulka markaa yacni dhul carbeed markaysaga ama dhul islaam uu keenay taasaan markaa ugu shukri naqayaa waayo nicmada aan ku suganahay yacni sabab waxaa ka qayb qaadatay hijrada aabaha ila soo hijrooday hadduu albaniya ku dhalan lahaayo bimacnaa siduu ugu dhashay hadduu albaniya ugu barbaari lahaayo u joogi lahaa dee intaajka iyo khayrkaa markaysa waxaweyan xaggee laga heli lahaa marka waxa weeye ubadka khayr baa ku jira sidii markaysa markaa bilaadka islaamka in la geeyo oo xataa markaysaga bilaadka weliba luqada carbeed lagaga hadlo la geeyo oo afkii diinta markaysaga ay bartaan oo diintoodii markaysaga ay bartaan khayr baa ku sugan waxaana laga yaabaa dad badan oo wax anfacaa inay ka soo baxaan marka taana waxa weye waa naseexo iyo talo aan idinkula markaa yani talinayo yacni dadka markaysaga arrinkaasi markaa kolley yurub markaa ku sugan ama maraykan ku sugan inay markaa ku dadaalaan oo markaysa markaa waxaan yani dhammaan inayna ku kala ha hadhin ee ubadkooda xataa kasoo qaataan inay markaysa arrinkaa ku dadaalaan waa inay aada iyo aada isugu taxallujiyaan mustaqbalka marka isagaa fogna waa inay ka fekeraan shilimada iminka ay helayaan oo keliya waa inay wax ku qaybsan naf walbana risiqeeda ilaahay baa qoray wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha yacni noole arladan kor dhaqaaqa ma jiro hadduu jirana ilahay risiqeeda markaisaga waa qoray marka risiqi markaysa marka waxaan yani qofka loo qoray ma soo kororhsanaayo odayga caamada ah muxuu yidhi yacni kulligood addoommada rabba u qoray kimiste inkastoo kabtiya ama kallaha ama kur dheer fuula inaan ruuxna soo kororhsanayn kaah la ogaado bal hadda ka warran markaysaga ninkaasi saamicunbu iska ahaaye markaysaga nin yacni cilmi iyo xaraf laqbaystay yacni ma aha haddana waxa weeye markaysaga hadalka siduu u tilmaamayo waad aragtaa marka dad badan baan markaysagaa moodaa inay isleeyihiin markaysa markaa gaajaad hadha u dhiman doontaa haddaad markaysaga ka tagto markaysa markaa bilaadka gaalada yacni markaa sidaa isleh war waalidadeenba markaysa markaa yacni waxa bilaadka gaalada waxa tegey waa yaraayeen yacni waxa gaalada marka u dhintay ee gaajo u dhintayna waa wax kooban oo markaysagaa yar hadayba jiraan waa afraad kooban haalibka dadku yacni waxa weeye cimri madiid ay markaysagaa noolaan jireen cimri dheer ayay noolaan jireen nebigu sala allahu alay wasalam xadiisu wuxuu yihi ina ruuxa alqudusi nafasa fii ruuci anahu lan tamuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu llaha waajmilu fi alab wuxuu yihi ruuxulqudus baa qalbigayga wuxuu ku tufay inaan nafna dhimanaynin ilaa risiqeeda iyo ajasheeda ay laasato marka faataquu llaha waajmilu fi alab ruux risiqiisii iyo ajashiisii aan laasanin oo dhimanayaa ma jiro ruuxulqudus baa sidaa ii sheego qalbiga ku tufay buuri faataquu llaha waajmilu fi alab allah ka baqa qaabkaa ku doonaysaan risiqana wanaajiyo qurxiyo bimacnaa si wanaagsan oo xalaala ku doona xaaraan ha ku doonina qiyaamada dad badani ay samaynayaan iyo beenta war arrinkaasi markaysa marka waxaan yani qofkii markaa waa ku maqan tahay waa dembi markaysaga uu gelaayo waxaana marka axaadiista kusoo aroortay kullu laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih jir kasta oo ku baxay oo ku koray yacni waxa weeye xaaraan naar baa u xaq leh marka ha laga taxadiro ha layska ilaaliyo yacni markaa beenta iyo khiyaamada iyo waxa markaysa marka waxaan yani sulum sulumta yacni markaa lagu qaadayo xoolaha markaysaga lagu doonaayo yacni marka waxaway aada iyo aada ha laysaga jiro wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub